waxaa jiro xiriir wadanka kenya iyo soomaaliya oo lagu magacaabay is-afgarad in kenya u ku kala saxiixdeen wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka qorsheynta cabdiraxmaan cabdishakuur ee soomaaliya shirka waxa aan dhaho heshiiskaas wuxuu ahaa is-afgarad xagga xuduudda badda kenya aan ka leenahay dhankaasi mombasa kenyana waxaa lagu eedeynayaa in baddi soomaaliya ay ku xadgudubtay kilomiteraad ama dhul aysan lahayn oo badbad dhulbadeedka soomaaliya ka tirsan ay la wareegtay qaramada midoobena ay u gudbisay may bishii lasoo dhaafay arrintaas maxaad ka ogtihin arrintaas utaro maxaa la dhahay soo sheegto waaye waa m o u ahaa wuxuu ahaa mataqaanaa m o u aniga hadda sharci yaqaan maihi mataqaanaa diibna uma geli karo laakiin sida aan ka arkay mataqaanaa dowladda kenya dhul ama ama bad soomaaliyeed ay la wareegtay ama ay ay dhahday waan qadanayna dowladda u seexday ma arkin
heshiiska sidaasaa u fahamtay